Waa iskuula waa la kabaro doonaa gabdho oo laga shidikaya xaafada horwadaag ee magaalada baladweynaha kaaseytiyo hirgelidiya wasaaradda walbarashada hirshabeella walibana laanka talagalay iyo gabdho walkabaradanga si beeslangaa koreyntii waliba meelasaya ku hadalaya wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare hirshabeelle iyo ku hadaliya muhiimada iyo in lato iskuulkan bulshada gaar ahaan gabdho in walakabara mashruuca g b e wuxuu naga caawiyey iskoolaad badan oo aan deegaanka hirshabeelle ka dhisi doonno hadduu ilaa yidhaahdo iskoolaadkaas waxaa ka mid a saddex iskuul oo gabdhuhu leeyihiin ay saddex iskuul oo xanaanada caruurta oo ilmaha yaryarka intayna waxbarashada gaarin lagu xanaaneeyo iskuul ka mida waaye iskuulkan lixda iskuul oo hay-adda care ay muxuu ahay kontraadeeda haysato oo g b e ga hoos yimaada hay-addaas iskuulkan ay dhisi doonto lixda mid ka mida goobtii lagu dhagaxdhigayaan joognaa dhagaxdhigaas waxaa naga qaybgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa waxaan rabnaa inaan mar walba dumarkeennana ka hagaajinno aqoonta mar walbana caruurteenna soomaaliyeed ay helaan meel ay barbaarintoodu ka bilaabato intayna iskoolka gaarin sidaa awgeed ayaa g b e ga waxaa ku jiro mashaariic noocaasa mashruucaas mashruuc ka mida waaye magaalada beledweyne iskoolka ay hesho waaye gabdhaha ku nool deegaanka beledweyne iyo agagaarkiisa waxaan rabnaa inay iskuulkan u noqoto iskuul beysa oo tababar gabdheed iyo muxuu ahay lagu qaato dhulkan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa ugu deeqay muwaadin soomaaliyeed oo reer beledweyne ah isaga oo ugu deeqay dhulkan inaan laga dhiso iskuulka gabdhaha waa cabdulaahi rajow cabdulaahi wasaaradda waxay ku leedahay waa mahadsan tahay gudoomiyaha degmada rama muuse salaada weheliya oo uusuna meelasii ku hadal iyo angmahadnagea sidii wasaaradii aan ka hirgelidiyo iskuulkungaha degmada sharafay noo tahay inaan maantay mar kale goobjoog ahaano iskuulka haweenka runtii gabdhaha ama haweenku iyagaa ah iskuul oo dadkaanoo dhan iyagaa soo barbaariyey soo waxbaray afka soomaaliga iyo barbaarinta hooyada marka waxaa sharafno ah inaan mar kale iyagoo markii hore macallimiin ahay haddana aan u diyaarinno inay si yacni baraatig ah ay wax u bartaan si u korarto yacni mustaqbalka tayo ay u yeelato barbaarintoodii marka waa ka mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay aas-aaska nolosha aadanaha waaye marka aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa uguna bogaadinaynaa howlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle iyo gobolka hiiraan gabdhoogun yaa anjarna walbeeseelku qaado waa biliya maadaama yoha ku jeedanga qoysasa danyaree daasaytio wasaaraddiiye ka dadaala ay tahay gabdho badanga oo walbaradeen oo wadankaha ku bahanga